ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada kenya ee booliiska ah ayaa iyaguna waxay ku geeriyoodeen tiro kalena oo aan weli la xaqiijinin ku dhaawacmeen kadib markii kooxda al-shabaab oo maleeshiya la rumaysay inay ka tirsan yihiin ah ay maanta barqanimadii weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidamadaasi oo ka kala gooshaya deegaano ka tirsan maamulka gobolka lamu ee dalka kenya warkan weerar ayaa imaanaya xilli arbacadii lasoo dhaafay ee dowladda kenya bandow kusoo rogtay deegaanada lamu hoostaga kadib markii weeraro kala duwan asbuucii hore ee halkaasi ka dhaceen sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qadar maxamuud xared
weerarkan oo maanta barqadii ka dhacay deegaanka milihooy ee gobolka lamu ee dalka kenya ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska kenya waxaana ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey weerarkaasi lagu dilay ilaa afar jenaraal oo ka tirsanaa ciidamadii booliiska ee la socday kolonyada la weeraray halka ay sidoo kale jiraan tiro aanan weli la xaqiijinin oo weerarka ku dhaawacmay wararka laga helayo gobolka lamu ayaa sheegaya in kooxaha weerarka geystay ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ciidamada booliiska ah ee weerarka lagu qaaday ayaa iska caabiyey kooxihii soo weeraray waxaana jira warar sheegaya in qaar ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ay ku dhaawacmeen weerarka weerarka lala beegsaday ciidamada booliiska kenya ayaa ku bilowday bambooyinka gacmaha laga tuuro iyo walxaha qarxa iyadoo sidoo kale goobta la isku wadaarsaday rasaas toos ah oo dhex martay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii booliiska kolonyada ciidamada booliiska ee la weeraray ayaa marayay inta u dhaxaysa deegaanada mikonumbi iyo hindi oo ka tirsan ismaamulka lamu deegaanadaasi ayaana ka mid ahaa deegaanadii ay dowladda kenya arbacadii lasoo dhaafay ay bandowga kusoo rogtay kadib weeraro dad rayid ahaa lagu laayay oo ka dhacay gobolkaasi golaha ammaanka qaranka kenya ayaa yeeshay markii ugu horreysay sanadkan kulan looga hadlayay xaaladaha ka soo kordhay gobolka lamu halkaasoo tirada ilaa iyo hadda lagu dilay ay gaarayso koob iyo toban ruux oo ay ka mid yihiin afartan sarkaal ee ka tirsanaa ciidamada booliiska deegaanka uu weerarka ka dhacay ee gobolka lamu ayaa waxaa markiiba gaaray ciidamada kala duwan ee dowladda kenya saraakiisha booliiska kenya ayaa sheegay in dhacdadu ay ahayd fal argagixiso oo laga soo abaabulay gudaha gobolka lamu waxaana howlgallo ay ciidamada boolisku sameeyeen ay kusoo xidheen ilaa shan iyo toban qof oo looga shakisan yahay weerarka maanta saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in qaraxa lala beegsaday kolonyada ciidamada booliiska ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab oo adeegsanaya mootooyinka labalugoodleyda halkaasoo qof ka mid ahaa maleeshiyaadkii mootada watay ee qaraxa ka dambeeyey uu ku geeriyooday goobta weerarka uu ka dhacay deegaanka weerarka ka dhacay ayaa u dhow xadka wadamada kenya iyo soomaaliya ciidamada ammaanka kenya ayaa isku dayaya inay xaqiijiyaan ammaanka gobolka lamu halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen falal ka dhan ah nabadgelyada deegaanka khadar maxamuud xareed v o a nairobi